ammaanka dowlad goboleedka galmudug oo howlgallo baaritaanada ka wada deegaanada caabariga gobolka mudug ayaa galabta waxaa u suurta gashay inay gacanta kusoo dhigaan maxabuus ka badan soddon toban iyo saddex maxabuus kuwaas oo laga soo qabtay deegaano hood ah oo dhacabariga gobolka mudug maxaabiistan waxaa la keenay gelinkii dambe ee galabtay degmada budbud uu soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo wardi balaaran hogaaminayo maxaabiistan waxaa ku jiray laba ajnabi ah oo runtii mid kamida uu noo sheegay inuu u dhashay wadanka kenya inkastoo saraakiisha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka galmudug aysan ka hadlin balse sheegay in ay saxaafadda ay usoo bandhigi doonaan tirada guud ee maxaabiista al-shabaab ee maalmahan soo dhaafay ay gacanta ku hayeen iyo sidoo kale baaritaano ay ka wadaan deegaano kuda dhow deegaanka garacad ee gobolka midug
waa gartay madaxweynihii ma gaaray budbud waana sidee hadda magaaladii budbud xilligan magaalada budbud baan kala hadlayaa mawafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaen cabdikariin xuseen gureed ayaa ku sugan ammaanka guud ee magaalada si weyn ayaa caawa loo adkeeyey afarta koone magaalada ciidamaha ka tirsan kuwa ammaanka galmudug ayaa la wareegay xaafadaha waxaa ka dareemaysaa dhadhaaqyo ku aadan soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha madaxweyne cabdikariin xuseen gureed iyo wafdigiisa waxaa lagu wadaa in beri uwanba baxaan deegaamadii ay dhowaan ku dagaalameen al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada ammaanka dowlaedka galmudug halkaasna lagu wado inuu socdaal mufta uu ku gaaro deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka galmudug ee dhaca xeebaha bari ee gobolka mudug halkaas oo howlgallo ay ka wadaan madaxweyne cabdikariin xuseen gureed maanta intuu joogay deegaanka afar waaqa ee gobolka mudug waxa uu lasoo wareegay maxaabiis ka badan labaiyo-laba iyo toban maxbuus kuwaas oo ahaa dhammaantood kuwo al-shabaab ah waxaana sidoo kale ku jira rag saraakiil ah oo kuwa ajnabi ah iyo sidoo kale kuwo soomaali ah